magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka aflaxday jaamacadda green hob faraceeda magaalada muqdisho munaasabadda waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano aqoon-yahano maamulka sare ee jaamacadda iyo waalidiin maamulaha guud ee jaamacadda green hob mustaf macalin cabdulle ayaa ka waramaya heerarka ay isugu jiraan ardayda qalin jibisay waxaa la furay labada kun iyo afartii jaamacaddu waa da-weyn tahay waxay soo martay heerar badan maanta waxay taagan tahay inaan joogno dafcaddii saddex iyo tobanaad ee jaamacadda greenhob oo baaj ah iyo master kii toddobaad ah qaybta soomaaliga afka soomaaligana aan ka marino dafcaddii labaad insha allahu dii la yidhaahdo jaamacaddu waxay leedahay farxyo badan ay ku leedahay gobollada sida beledweyne qardho garawe baardheere iyo laba gambas ay ku leedahay magaaladan marka waxaan rabaa inaan waalidiinta madaxda kala duwan xubnaheeda aan ugu mahadnaqo sida quruxda badan ay ugu soo qayb galeen sagoondinta ardada iyo gobollada aan soo sheegnay ee maanta iyaguna ay nala wadaagaan farxaddeeda qaar ka mida xubnaha goobjoogga ahaa ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen sidaad ogtihiin gabdhaha markii galaasyada lagu jiro ayagaa ugu furfurcoon ayagaana maaragtay macallimiinta xataa aad ay maaragtay u jecel yihiin inay waxbarashadii la baro ay dib u soo celiyaan waxaan leeyahay anuuna wiilashana aan dhaliilaynin haddana gabdhaha kaalintooda meesha kama marno farxad gaar ah iyay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo arday intaas leeg oo qalin jibinaysa oo ay ka soo kala qanjibiyeen jaamacadaha mataanaha ah green hob iyo jaamacadda cosmodis international taasoo muujinaysa runtii in jaamacadda green hob ay dadaal adag ugu jirto sidii ay u soo saari lahayd dad xirfado gaara leh sidoo kale la jaan qaadi kara dunida inteeda kale halkan waxaan arkaa ardayda ka soo qayb gashay oo aan u malaynayo siddeed boqol iyo samti inay tahay inay ugu yaraan laba boqol ay yihiin gabdho waa horumar aan gaarnay jaamacadda waa ugu mahad celinayaa jaamacadaha soomaaliyeed waa u mahad celinayaa waxbarashada waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay kaalkaa ka sii wada
waxaan aad u xiiseeyaa oo aan u jeclahay horumarinta afka soomaaliga ah jaamacadda green hob waxa ay noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee u istaagta arrintaas oo soo saarta maantay dufcadeedii labaad ay qaadanayso shahaadada koowaad ee heer jaamacadeed jaamacadda green hob ayaa ka mid ah jaamacadaha dalka soomaaliyeed ee soo saara sanad kasta arday badan